بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب faraaishii ayaanu kusoo jirnay halkan waxaanu ka gelaynaa waxa la yidhaahdaa xujbi dadkan yacni wax dhaxlo ama ehlu farad ha noqdeen ama casabo ha noqdeene wax xujbi la yidhaahdaa gelayo oy isxijaabayaan marka xujbigu laba nooc weeye xujbu xirmaanin iyo wa xujbu nuqsaanin xujbigu inuu naqsi noqdo oo qofku xaqi uu lahaa laba xaquu wax ku qaadanayay midkii awfarka ahaayee badnaa inuu waayo oo laga nusqaamiyo oo markaa midkii yaraa uu wax ku qaato xujbu nuqsaan baa la nusqaan baa la gelinayaa kan labaad waxaa la yidhaahdaa xujbu xirmaan baa la yidhaahdaayo qofka yacni dhaxalkii oo dhan baa lagaba laga yani laga hor istaagaya oo laga hoojinaya marka kaa xujbi baa la yidhahda wa tasqudu ljadaatu ayeeyaalkii way dhacaan bil ummi hooyaday ku dhacaan mar hadday hooyo nooshahay ayay dhaxal ma soo gelayso ayeydaa ama midii hooyada dhashay ha noqoto ama midii aabbaha dhashayba ha noqoto magac ayey oo dhan waxaa xijaabaya hooye hooyaa xijaabaya oo ayeeyadu labada ayeeye way kala duwan yihiinoo tan hooyada dhashay aabbuhu ma xijaabi karo aabbuhu wuxuu xijaabayaa awowga iyo hooyadiis oo ayeydii asaga hooyadiisayd oo dhashay leanna asagay kusoo dhawaanaysaa soo maraysaa dhaxalka waxay usoo maraysaa waa asaga aabbuhu taasuu xijaaba laakiin ayeyda oo hooyada dhashay aabbuhu ma xijaabi karo hooyadu marka way ka duwan tahay hooyadu way ka duwan tahayoo ayeydii hooyada dhashay iyo tii aabbaha dhashay labaduba way xijaabaysaa hooyadu wa tasqudu ljadaatu ayeeyaalkii way dhacayaan macnaa ma ma dhaxlayaanoo dhaxal ma soo gelayaan bil ummi hooyaday ku dhacaya ku dhacayaanoo mar hadday hooyo nooshahay ayey wax ma dhaxli karto wal ajdaadu awowyaalkiina way dhacayaan bil abi aabbay ku dhacayaan aabbo mar hadduu nool yahayna awow waxa ma dhacli karo awowgaa waa midkii aabba un awalba awowga xagga hooyada ka imaaday hooyada dhalay ma wuxuu ahaa dawul arxaam buu ahaay oo dhaxal ma lahayn awowga hooyada dhalay dhaxal male dawul arxaam baa la yidhaahdaa oo hadhow markii haddii casabo iyo ehlu farad midna ayna joogin ehl yacni dawul arxaamka miyaa dhaxalka la siinaya mise baytumaalka la dhigaya labadaasaa khilaaf ku jiraan awowyaalka la sheegaya waa kuwa aabbaha dhalay un wal ajdaadu awowyaalkiina way dhacaan bil abi aabbay ku dhacaan aabbaha xijaabaya wey wa yasqudu waladul ummi hooyada canugeedii wuu dhacayaa waladaa um meydkuu la hooye ahaa un waa walaalkiisoo la hooye ah maca arbacatin afar macood u dhacaya afar baa xijaabaya wey alwaladi maca alwaladi wa waladi alibni wa maca waladi libni waalabi iyo waljaddi afartaasaa xijaabay walada um meydkan dhintay qof caruurtii la hooyada ahayd ama wiilalahaade ama gabdhahaadeen waladaa um hadday afar joogaan dhaxalka ma soo gelayaan meydku ilmo uu dhalay walad ama waladul ibni wiilkiisa ilmo uu dhalay ee awow uu yahay aabbo hadduu nool yahay awow hadduu nool yahay afartaasaa xijaabaya walada um kuwi yacni la hooyada ahaa meydka la hooyada ahaa waladaa-un baa laydhaha wayasqudu waladul abi wal-um walaalkii meydka la dhashay aabbaha iyo hooyadaba la ahaana uu dhacayaa maca halaathatin saddex baa xijaabaya alibni wa ibni alibni iyo wal-abi canugii la dhashay meydka can qofkii la dhashay walaalkiisa aabbihii hooyaba la ahaa mar hadday saddexdaa joogaan dhaxalka ma soo gelayo ilmo uu meyd ku dhalay waa ibniga weliba oo gabar un hadduu meydku ka tago ehlu farad unbay noqonaysaay oo niskeeda hadday hal tahay nis bay qaadani hadday laba iyo kasii badan yihiinna sulusaan bay qaadani waxa soo haray walaaluhu casabaynayaan ee waxa xijaabayo waa wiil uu meydku dhalay walad maaha waa ibni baa lagu ibni uu meydku dhalay ama ibnul ibni wiiluu wiilkiisu dhalay wal abi aabbo saddexdaasa walaalka xijaabow walaalka aabbihi hooyadaba la-ah wayasqudu waladul abi wayasqudu wuu dhacaa waladul abi aabbaha kii la ahaaye meydku aabba la yahay waa la aabbo bihaa-ulaa'i halaathati saddexdaas kii aabbaha iyo hooyaba lahaa xijaabtay waa wiil uu meydku dhalay wiiluu awow yahay wiilkiisu dhalay iyo aabbaa xijaabaya soo ma kii aabbihi hooyaba lahaa saddexaasaa xijaabaya saddexdaas kii aabbaha la ahaana way xijaabayaan wa bil akhi min al abi wal-ummi walaalkii aabbaha iyo hooyada lahaana way xijaabayaan marka midka la aabbaha afar baa xijaabtay wey wiiluu meydku dhalay wiil wiilkiisu dhalay aabbihii meydka dhalay iyo walaalkii aabbihii hooyaba la aha oo waa kay yidhahdaan soomaalidu baho baha ma dhaxasho oo mid aabbihii hooyaba la ah hadduu joogo kii aabbaha la aha meesha ma imaanay baho baha ma dhaxashaa la yidhahda wa arbacatun afar yucasibuuna akhawaatihim faraa-isha laba baabbaa ugu muhiimsan furuusha ay dadku wax ku qaataan nasiibka ay wax ku qaataan iyo say isu xijaabaan yani baabulxujbi labadaasa far-aisha ugu muhiimsan haddaad barato waa dhaxshiinkasa markaa meyd meyd kastoo dhintay markaad ogaato casabada iyo ehlufaradka intaad kala barto dadka ehlufaradka qof la arko nasiibkuu qaata markaad ogaato yaa nool baad leedahay intaas iyo intaas markana waad garanaysaa wixii ehlufarada iyo waxay qaataan haddana say isu xijaabaano u kala horeeyaanna waa inaad taqaano haddii haddii meeshai wada joogaan say u kala horeeyaan isu xijaabayaan aada garanaynina waa mushkilo waa inay say u kala horeeyaan waa inaad garato marka xujbiga iyo haddaad garato furuusha ay wax ku dhaxlaan helufaradku waa dhaxalku waa fuduya marka helufaradku waxay wax ku qaataan waan soo marnay furuusha alfuruud lmuqadaratu fi kitaab illahi sita lixdaas ay ahayn dadkii wax ku dhaxlayay nasiib la arka dadkii wax ku qaadanayayna waan soo sheegnay darsigan caawana wuxuu ka hadlayaa xujbigii siday manaa ehlufaradku yani ama dadkan dhaxal kale asabada isay isu xijaabayeen u kala horeeyaan wa arbacatun yucasibuuna akhawaatihim afar gabdhaha walaalahoodoo la dhashay dhaxalkay soo geliyaan alibnu wiilkii uu meydku dhalay wa ibnul ibni wiilka wiilkiisii wal-akhu min al-abi wal-um wal-akhu min al-ab afartaa walaalahood oo gabdhihii walaalahoodaa la dhashay way soo casabogelinayaan oo meydku hadduu dhinto oo wiilal iyo gabdho isla dhashay uu ka tago way isla dhexlayaanoo wiilashu gabdhaha ma qadinayaan laakiin way isla dhexlayaan way unka dheef badan yihiin oo lidakari midlu xadil unhayeyn bay u dhexlayaan oo wiilkuna laba laba qori buu leeyahay gabadhana qori bay wax ku qaadanaysaa lidakari midlu xadil unhayeyn macnaheedu saas way macnaa hadduu ka tago hal wiil iyo laba gabdhood afar baa loogu loogu qaybin loogu dhisayaayo wiilkuna labuu qaadan gabdhuhuna min hal bay qaadanaya hadduu hal wiil iyo hal gabara ka tagana saddex baa lagu dhisayaayo wiilku laba qori buu qaadan gabadhuna hal bay qaadan waa lidakari mid waxaad untayin macnaha saas wey wiilka uu awowga u yahayna waa saas ibnul ibnina saasay wax u dhexlayaan wiilal iyo gabdha uu awow u yahay meydku hadduu ka tago saasay u dhexlayaan walaalihii meydka la dhashay aabbihii hooyadaba la ahaa hadduu ka tagana wiilashiiyo gabdhihii saasay udhexlayaan kuwii la aabbaha kuwa la aabba keliya hadduu ka tagana saas oo kale saasay udhexlayaan marka afartaa walaalahood oo gabdhihii la dhashaya casabaday soo geliyaan marxaban oo ibni iyo ibnulibni ilmihii uu meyd ku dhalay wiilal iyo gabdhaba iyo kuwii awowga u ahaa ibniga unbay la mid yihiin wiilka ilmihiisa liqowlihi tacaala baa u deli yuusiikum ullahu fii awlaadikum ilaahay wuxuu idiin dardaarmay owlaadiina dhaxalkoodii lidakari kii ragga ahaa labka ahaa mithlu xadil unhayayn midii dhadiga ahayd dheeftay helaysay yacni labanlaabkeeduu leeyahay mithlu xadil unhayayn laba dhadiga dheeftoodii buu leeyahay midkii labaa macna waa lidakari mithlu xadil unhayayn saas hadday walaalo isla dhashay yihiinoo wiilal iyo gabdhaana ama aabbihi hooyaha la hadeen meydka ama la aabbaha hadeene liqowlihi tacaala baa udalilay wain kaanuu ikhwatan hadday noqdaan walaalo wuxuu ka tegay meydku rijaalan iyo wa nisaa'an falidakari midlu xadil unhayayn saasay u dhaxlayaan ayaguna wa arbacatun afarna yarihuuna way dhaxlayaan duuna akhawaatihim afarna raggii besa unbaa iska dhaxlaayo gabdhihii la dhashay dhaxalka ma soo gelayaan wahum alacmaamu adeeryaalki weeye wa banul acmaami adeeraha wiilashoodii weeye wa banul akhi walaalka wiilashiisii weeye wa casabaatlmawla almuctiq kii wax xoreeyey casabadiisii weeye ragga unbaa dhaxlaya gabdhihii ma dhexlayaan mayd hadduu dhinto oo uu ka tago adeerihii aabihii la dhashay iyo eedayaalkii oo aabihii la dhashay uu ka tago adeeraha besaa dhaxlay eedooyinka wax ma dhexlayaan dhaxal ma leh eedooyinka oo adeeruhu ku maydka yacni aabihiis aabihii hooyaba la ahaabaa marka hore dhaxlayo hadday ku waajibona kii aabbaha la ahaabaa dhaxlayo ragga unbaa dhaxlaya gabdhihii eedada ahaa waxba ma dhexlayaan wa banul acmaamna waa saas wiilal ilma adeer la-an buu ka tegay meydkii u dhinto wiilal iyo gabdho adeerkii uu dhalay oo ilma adeer yihiin unbuu ka tegay wiilashii unbaa dhaxlaya gabdhihii ma dhexlayaan gabdhihii ilma adeerta la ahaa dhaxal kuma jiraan ayu wiilashii basaa dhaxlay wa banul acmaam wey wa banul akhina waa saas meyd baa dhintayoo walaalkii ilmo uu dhalay unbuu ka tegay adeeruu u yahay oo wiilal iyo gabdhaa oo adeer uu yahay wuu ka tegey wiilashii adeerka u haa baa dhaxlaya gabdhihii adeerka u haa ma dhaxlayaan ma soo gelayaan dhaxalka wa casabaatu lmawla almuctiq kii wax xoreeyey casabadiisii waay nin baa dhintay wax dhaxlaaya ma leh ninkaa addoon buu ahaan jiray waagii hore waa la xoreeyey asaga wax dhaxla haddii la waayo kii xoreeye baa dhaxalkiisa iskale baa nidhi hadduuna asagii noolayn kii dhaxlay kii kii xoreeyeyna ma noolo kii xoreeyey casabadiisii baa la fiirinaya casabadiisii kuwii ragga unbaa dhaxlaya gabdhihii ma dhaxlayaan waa saas casabaat lmawla almuctiq liqowlihi sal alla alay wasalam alwalaau luxmatun ka luxmati nasabi laa yubaacu walaa yuuraf rawahu ibnu khuseyme wibnu xibaan walxaakim wey wa qaala wuxu uhi saxiixu lisnaad faslun fi lwasiya faraa-ishii buu sheekhu halkaa kaga baxay kitaabku waa mukhtasare faraa-ishii wuu iska soo koobay intaabuu kaga hadlay faslun fi lwasiya wasiyadiibuu u fasal yahay dardaarankii wahya wasiyadu tabarucun weeye bixaqin xaq lagu tabaruco xaqaasoo mudaafin loo idaafeeyey limaa bacda almowt geerida wixii ka dambeeya yacni markaad dhimato waxa aad dardaarmayso dhimanayso waxaad ka dardaarantaa la yidhaha waa tabarucday markaad dhimatay haddaan dhintay waxaas waxaa saasaan aan u dardaarmo imaad wahiya sunnatun mu-akada waa sunno mu-akada way in qof la arko uu ku dadaalo oo wasiyadaas waal aslu fiiha qabla alijmaac qowluhu tacaala falakum arubucu mima tarakna min bacdi wasiyatin yuusiina biha aw dayn baa ilahay dhaxalkii waxaad ku leedihiin rubuc raggii haddaad tihiin mimaa tarakna haweenkiinii waxay ka tagaan min bacdi wasiya dardaaran bacdigeed yuusiina biha ay dardaarmeen ow daynin dayn oo meydku markuu dhinto wasiyadii iyo deyntiisi baa la gudayaa wasiyadii uu dardaarmay baa la fulinayaa thuludkii markaa kadib baa la dhaxlayaa taanu soo sheegnay meydku markuu dhinto xoolihiisa mu-anutajiiskaa laga bilaabay marka hore aaskiisi qabanqaabadii aaskiisa wey mu-anutajiisku yacni godkii qodidiisii iyo kafankii iyo dhaqitaankii iyo salaadii lagu tukaday iyo taasaa layihi mu-anu tajhiiz waa sagoontin meydku markuu dhinto waa in la sagootiyo oo dee la geeyo qabrigiisa markii taa la dhammaystiro daymo wixii lagu lahaay oo dhan baa la gudayaa qur-aanka lafdigiisa waxaa kusoo aroortay wasiyada horeyso daynkuna wuu dambeeyaa laakiin i waxay ummaddu ku ijmaacday axaadiistu kusoo arooreen in la hormarinayo deynta la hormarinayo deyntaa marka hore la fulinaya marka deyntaa la gudaa markaasaa wasiyadii dardaarankiisii thulus yaa markaa la fulinaya hadduu thuluska wax ka badan dardaarmana mawquuf calaa idni lwarasa waras dadkii dhaxalkiisa lahaa baa la weydiinaya hadday ogolaadaan waa la fulin hadday diidaanna waa la joojinaya markii dardaarankiina la fuliyo markaa kadib baa la dhaxlayaa markaa uqsamu tarikatu bayna alwarasa markaa tarikadii baa markaa la qaybinayaa warasadii baa loo qaybinaya marka min bacdi wasiyatin yuusiina biha ow dayn baa ilaahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam axaadiis badan buu kaga warramay wasiyada dardaaranku inuu qofku dardaarankiisa diyaariyo wey waxaa ka mid a wuxuu leeyahay nabigu calayhi salatu slam xadidka muslim iyo bukhaariba ay warinayaan iyo asxaabu sunanba maa xaqu mri'in muslimin lahu shay-un yuriidu an yuusiya fiihi yabiitu leylatayni aw halaaa layaalin baa riwayat qaanku fi riwaayatin halaaa layaalin ilaa wasiyatuhu maktuubatun cinda xoq qof muslima maa xaqu mri'in muslim qof muslima xaqiisu ma aha lahu shay-un shay leh qof muslim ahoo wax leh yuriidu doonaya an yuusiya fiihi inuu dardaarmo ama qof muslima oo wax un xoolo a leh inuu baryo yabiitu leylatayni aw halaaa layaal inuu laba habeen baryo ama saddex habeen baryo xaqiisu ma aha ilaa wa wasiyatuhu maktuubatun cinda ilaa dardaarankiisu inuu diyaar yahay mooyaane marka markasta dardaarankaagu inuu iska qoran yahay baa la rabaa maxaa yeele geeridu waxaa laga yaabaa si fudud inay kugu timaado oo qofku iska dhinto un marka wasiyadaadu waa inay diyaar iska tahay cabdullaahi bin cumar waxaa laga wariyey markaan xadiidkaa nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam weligay habeen maana baryin ilaa wasiyadaydu way qorneen diyaar may ahay wuxuu kaloo rasuulku leeyahay sala allahu calayh wasalam almaxruum man xurima alwasiya qofka la hoojiyey ee sawaabka laga qadiyey waa qofkii wasiyada laga hoojiyey wey oo bilaa dardaaran uun dhintay iska dhintay kow man maata calaa wasiyatin maata calaa sabiilin wa sunnatin wa tuqan wa shahaada wa maata makfuuran lahu ninkii wasiyo ku dhinto dardaaran ku dhinto maata calaa sabiilin waduu ku dhintay wa sunna sunnadii nabigu ku dhintay wa tuqan taqwuu ku dhintay wa shahaada geeridiisuna shahaado weeye wa maata wuu dhintay makfuuran lahu asagoo loo dembi dhaaf oo rasuulku le alayhi salaatu wasalaam marka dardaarankaaga inaad markasta diyaarisa wey rawaahu ibnu maajah baa wariyay bisanadi muu ku wariyay daciif xadiidka sanadkiisu waa daciif laakiin uu boorinayaa thawaab yani ajirka uu leeyahay macnaha wasiyadu ay leedahay dardaaranka uu leeyahay watajuuzu lwasiyatu wasiya banaan bilmacluum iyo wlmajhuul watajuuzu waxaa banaan alwasiyatu dardaaran la dardaarmo bilmacluumi wax la garanayo iyo walmajhuuli waxaan la garanaynin labaduba way da ku ansaxaysa oo bilmacluum markaad dardaaranto dee waa waxaasi waxaasaan dardaarmay wax la garanayo majhuulkuna waa max ka awsaytu lizaydin zayd waxaan u dardaarmay bimaali algaaib maalkaygii maqnaa xoolahaygii maqnaa zayd baan u dardaarmay wax majhuul xoolahaaga maqan intay yihiin lama ogayo waxay yihiin waa la weydiinaya xoolahaaga maqan meeqa waaye da ku ansaxaysaa wasiyad wax majhuul haddaa sheegto walmawjuudu iyo walmawjuudi iyo walmacduum walmawjuudi wax joogo ayay ku ansaxaysaa wasiyadu iyo walmacduumi waxaan la haynin waxa mawjuudka waxaas waxaasaan dardaarmoo la heli kara gurigaas weeye gaarigaas weeye neefkaas weeye waxaas weeye waa mawjuud walmacduumina way ku dardaarmaysaa kaan yuusiya bithamaratin aw xamlin sayuxdath midhaha bixi doono beertaas mi waxa ay dhali doonto yaan dardaarmay xo- neefkaas yani riman waxa uu dhali doono ayaan dardaarmay waa ma aka waa shay macduuma wey wa hiya wasiyadu min athuluth thuluth weeye wasiyadu oo xoolahaaga saddex meelood markii loo dhigo meel unbaad leedahay dardaarmaysaa wey a thuluthkaasuu dardaarmaya qofka dardaarmaya waxaa sunno ah allaa yuusiya biakhara min thuluthi maalihi thuluthu maalkiisa wax ka badan inuuna dardaarmin way taasaa sunno ah maalkiisa saddex meelood markii loo dhigo meel un inuu dar- inuu dardaaranka waa inuu halkaa ku ekeeyo thulutkaas una ka badin walowlaa an yanqusa minhu shay-an waxaaba sii fiican buu leey sida cabdullahi bin cabaas uu warinayo inuuba ka yareeyabo maxaa yeelay rasuulku wuxuu yihi athuluth wa thuluthu kathiir thuluth buu dardaarmaya thuluthku waa badan yahay buu nabigu mar hadduu kathiir ku tilmaamay in laga yareeyaaba sii fiican buu lixadiidi sacd ibn abi waqaas radi allahu canhu qaal sacd ibn abi waqaas baa wuxuu leeyahay marintu waan xanuunsaday caama alfatxi waa fatxi maka sanadii maka la furtay maradan baan xanuunsaday ash- ashfaytu minhu cala almowt geeri baan ku sigtay ku dhawaaday fa ataanii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ii yimid yacuudunii asagoo i booqanayo faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah ina lii maalan kathiira maal badan baan leehay rasuulka ilaahay walaa yarisunii imana dhaxlayso ilaa ibnatii gabadhayda mooyaane hal gabar bas aan leehay afa uusii ma dardaarmaa bimaalii kullih maalkayga oo dhan ma dardaarmaa qaala wuxuu yihi nabigu laa may qultu waxaan idhi fa thulutheey maali maalkayga saddex meelood laba ma bixiyaa qaala wuxuu yihi nabigu laa may qultu waxaan idhi fa shadru nis ma dardaarmaa qaala wuxuu yihi nabigu laa may qultu waxaan idhi fa thuluth saddex meelood meel ma bixiya qaala wuxuu yidhi athuluth wathuluthu kathiir athuluth yakfiika thuluth thuluthkaa ku kaafinayo ama wathuluthu kaafin thuluthku waa kugu filan yahay wathuluthu kathiir wuu badan yahay thuluthkaa badan muxuu markaa nabigu inuu maalkiisa wada bixiyo ama saddex meelood laba uu bixiyo ama nis inuu bixiyo muxuu ugu diiday wuxuu yihi nabigu inaka an tadaca warasataka aghniyaaa khayrun min an tadacahum caalatan yatakafafuuna annaas haddii aada xoolo leedahay xoolaba ilaahay ku siiy inaad warasadaadii aada oga tagto ayagoo aqniyaa innaka adigu an tadaca inaad tagto warasataka kuwa ku dhaxlaya warasadaada aqniyaa iyagoo deeqtooma aqniya ah yaa khayrun ka khayr badan min an tadacahum inaad ka tagto caalatan ayagoo caydh ahoo yatakafafuuna annaasa dadka gacmaha u horsanay marka haddaad xoolo lahayd ha ka dhammaynin xoolahee waxay ku kaaftoomaan oga tag wey thuluth un dardaaran inta badan u daa marka u horeyso laguma dhahayo adduunyo tabaco ilaa wa ilaa ilmahaaga ama warasadaada waa inaad wax oga dhibata laguma leh laakiin haddii ilaahay xoolo ku siiyo markaad dhimanaysa ha ka dhamaynin thuluth un dardaaran ayuuna haku ha ku kaaftoomeen saasaa kuu khayr badan buu rasulku lehy xadiidka muslim bukhaari asxaabu sunan baa wariyay marka inaan thuluthka laga badinin taasaa fadli badan wey fain zaada hadduu ziyaadiyo huludkii ka badiyo wuqifa calaa ijaazati alwaratha hadduu huludkii ka badiyo waa la joojinayaa warasadiisii dhaxalkiisa lahayd idankoodii yaa lagu joojinayaa hadday ogolaadaan wuu ansaxayaa hadday diidaanna ma ansaxayo waa inta ziyaadada waa la joojinaya fain zaada wuqifa calaa ijaazati alwaratha walow ajaaza bacdu lwarati warasati faqad saxa fi qadri xisatihi min azaa-id thuludkii buu ka badiyey warasadiisii dhexlaysay baa isku yaa iskhilaafay qaar waxay yidhahdeen waa ogolaanay qaarna waxay yidhahdeen may waan diidnay inta uu dardaarmada ziyaadada ahaa la qiib la qadarinaya warasadaa loo qayb loo qaybinayaa intii ogolaatay intoodii baa ansaxaysa inta kalena waa la joojinaya nasiibkooda waa la joojinaya fain lam yakun waarisun wax waaris aba maba leh markaas thulu wuxuu yihi kolleyba waxaad ka tegaysa ma lehe thuluska ka badi wasiyada badi a waarisna ma qabo soo ma badalat fi zaa'idi marka inta ziyaadoo dhanna waxba kama jiraan waa la joojinaya lianna alxaqa lilmuslimiina hadduu wax warasa aba ka tegin maalkiisa baytulmaalkaa la dhigaya muslimiinta o dhan buu udhexeeyaa marka xaqii muslimiinta oo dhan buu rabaa inuu dhumiye wax idmi kara ma leh waxba ma ansaxayso waa la dhigaya falaa mujiiza marka wax banayn kara ma jira way oo falijaazatu yani tanfiidu lilwasiyati bizaa'id way oo dadkii ogolaan lahaana lama hayo waa warasadiisii waxay noqotay waa xaq muslimiinta oo dhan ka dhexeeyu noqda xoolihiis baytmaalka la dhigayo masaalixda muslimiinta lagu bixinaya waxaan muslimiintu ka dhexeeya markii la yidhahdo masaalixda muslimiinta lagu bixinaya un wax oo qof gaar u qaadan kara ma jiro leanna muslimiinta o dhan buu ka dhexeeya wa tasixu lwasiyatu wasiyadu way ansaxdaa min kulli baaliqin caaqilin likulli mutamalikin wuxuu milkiyey fi sabiili llahi tacala watasixu lwasiyatu wasiyadu way ansaxaysaa waa qofkii dardaarmaya min kulli baaliqin caaqilin qof baaliq ahoo qaangaar ah oo caaqilin haddana caqli leh iyo ka ansaxdaa wey waa qofku inuu baaliq yahay wey marxam fain zaada wuqifa calaa ijaazati lwarasa walaa tajuuzu lwarasatu walaa tajuuzu lwasiyatu liwaarisin taasa ka horey masaladaas walaa tajuuzu lwasiyatu wasiye ma banaano liwaarisin qof dhaxale loo dardaarmo ilaa an yujiizahaa baaqi lwarasa warasada inteeda kale inay ogolaadaan mooyaane dadkii dhaxalka lahaa qaar ka mida inuu wax u dardaarmo uu yidhahdo hebel waxaasaan siiyey hebel waxaasaan siiyey may ma ansaxayso taas dadka dhaxalka lay ku jiraane loo dardaarmi maayo dhaxal bayba leeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina allaha acdaa kullu dii xaqin xaqa qof kastoo xaq leh xaqiisii baa ilaahay siiyey falaa wasiyata liwaarisin qof dhaxal leh wasiyo maleh ma leh maba loo dardaarmi karo rawahu asxaabu sunan baa xadiidka wariyay wasaxahu tirmidi wa rawaahu daaraqudnina wuu wariyey wa zaada fii aakhirihi daaraqudni wuxuu ziyaadiyey ilaa an yashaaa alwarasatu warasadu inay ogolaadaan intooda kale mooyaane warasadii qeyb ka miduu u dardaarmay kuwa kale hadday ogolaadaan oo yidhaahdaan waan u ogolaanay wuxuu u dardaarmay way ansaxaysaa markaas laakiin haddayna u ogolaanin may ma ansaxayso walaa tajuusu lwasiyatu liwaarisin qof waaris ahoo dhaxal leh wasiyadii oo ma ansaxayso looma dardaarmi karo ilaa an yujiizaha inay baneeyaan oo ogolaadaan mooyaane baaqil warasata wartada inteeda kale wa tasixu lwasiyatu wasiyadu way ansaxdaa min kulli baaliqin caaqilin qof baaliq ahoo qaangaar ah oo caaqil haddana caqli laho aan majnuun ahay bay yani ka ansaxdaa xorin mukhtaarin xor ahoo mukhtaar ahoo haddana doortay oo aan la ikraahin wey likulli mutamalikin wuxuu milkiyey likulli man yutasawaru lahu lmilku likulli mutamalikin bay u ansaxaysaa dheh yacni likulli mutamalikin mid wax milkin kara kulligii bay u ansaxaysaa yaa loo dardaarmaya wasiyadu way ansaxdaa qof baaliq oo xor ay ka ansaxdaa likulli mutamalikin mid wax milkin karay u ansaxaysaa haddaad siiso min saqiirin wa kabiirin wa kaamilin wa majnuunin wa xamlin mawjuudin xataa uurka caloosha ku jiraan u dardaarmay baad dhihi kartaa qof ay saqiir canug yar baa u dardaarmi kartaa qof waalan baa u dardaarmi kartaa dee waxbuu milkin karaa wixii la siiyo wuu milkinayaa likulli mutamalikin mid wax milkinaya kulligii iyay u ansaxaysaa wasiyadii wa fii sabiili llaahina way ku ansaxdaa fii sabiili llaahi haddaad u dardaaranto waxaasaan dardaarmay fii sabiilillahi baan u dardaarmay tusrafu waa la ilayaa ila lquzaad quzaadaa loo ilaya dadka jihaadka aadaya masiyadu ma ansaxdo laa tasixu lwasiyatu lijihati macsiya jiha meel macsiya ah kuma ansaxdo wasiyadu ka cimaarati kaniisatin aw makruuha ka binaa'i qabrin fii kayri lardi mus- ay musbala ardada aan qubuurta loo diyaarinin meel qabriyo qubuurta un loo gaday hadday tahay xoogaa dhismaya waa loo ogolyahay laakiin meel aan loogu talagelin oo musbalo aan ahayn dhismaha looma ogola qabriga dhul badan buu qaadanayaaye dhulkii dadka lagu aasi lahaa buu in badan ka qaadanaya watasixu lwasiyatu wasiyadu way ansaxdaa ilaa man ijtamacat fiihi khamsu khisaalin alislaamu walbuluuqu walcaqlu walxuriyatu walamaana watasixu lwasiya way ansaxaysaa ilaa man ijtamacat fiihi khamsu khisaal alislaam Mm. marxaban waa qofkii wasiga ahaa ee loo dhiibayo looga dardaarmayo maalka wey wasi- ay wasigu wa tasixu lwasiyatu ilaa man yaa i- loo dardaarmaya waa qofkii gacanta ku hayay bimacna aliisaa wey wasiyadu bimacna aliisaa qofkii wasiga laga dhigi lahaa ee maalka loo yacni waxaa loo dardaarmay qabanaya wey mas-uulka ka noqon laha ilaa man ijtamacat fiihi khamsu khisaal qofkii laga helo shan shar khis- sifo ayaa wasi noqon karo wasi ama iisa laga dhigi karaa alislaamu waa inuu yahay qof muslim islaam baa shardi alislaamu waa shardia waa inuu muslim yahay walbuluuqu baa shardia waa inuu baaliq yahay qaangaar walcaqlu baa shardia walxuriya waa inuu xor yahay walamaana qof aamina waa inuu yahay shuruudda qof kale ayaa wasi laga dhigi karaayo wixii mas-uul looga dhigi kara loo dardaarmi karaa kitaab النikaaxi hada maxaluhu wamabxaثuh kitaabu nikaaxi nikaaxi buu uu kitaab yahay iyo wamaa yatacalaqu bih nikaaxa waxa ku tacaluqayo min alaxkaami wاlqadaya axkaamta iyo qadiyooyinka wey wاlaslu fiihi qowluhu tacaala nikaaxa waa guurkiya waxau asala qowluhu tacaala fankixuu fankixuu guursada maa daaba lakum wixii idiin wanaagsanaado oo min annisaa maa way ku dhacaysaa dumarkii maa daaba lakum wixii idiin wanaagsanaado oo min annisaa dumarkii ka mid ah wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam nabiga qowlkiisina waa u daliil halaathan halaahatun saddex xaqun cala allah ilaahay wuxuu u ballan qaaday oo xaq ku ad uu u ballan qaaday icaanatum inuu u kaalmeeyo almukaatab kii la kitaabeeyey yuriid mukaatabkaasoo yuriidu doonaya al adaa inuu iska bixiyo wixii lagu kitaabay intaa haddaad ii keento xor baa tahay baa lagu yidhi markaasuu doonaya lacagtii nujuumaa la yidhaahdaa lagu kitaabeeyey inuu guto hadduu doonayo oo niyadiisu run ka tahay ilaahay baa ka guday u kaalmaynayo wanaakixu kii guursanayeyna ilaahay baa u ballan qaaday inuu u kaalmaynayo ninkaa guursanayo yuriidu doonayo an yastacifa inuu ku dhowrsado guurkaas xumaanta kaga dhowrsado walmujaahid kii muja- jihaadaya fii sabiilillahi ku jihaadayena ilaahay baa wuxuu u ballan qaadayaa inuu u kaalmaynayo wey rawaahu halaathatu watirmidiy rawaahu tirmidiyu wاnnasaa-iyu wasaxahu alxaakim annikaaxu nikaaxi mustaxabun sunno wey nikaaxu waa sunno liman qof buu sunno u yahay loo sunneeyaa yaxtaaju ilayhi u baahan nikaaxu waa sunno oo waajib kuguma waajibku guurku kumaha waajib inaad guursato waa sunno liman qof baa loo sunneeyaa yaxtaaju ilayhi ee yashtaaqu u cishqisan way waa ninkii rabo a oo wuxuu doonayaa meel uu shahwadiisii ku guto ayuu rabaa qofku markaas waa sunno qofkaa inuu guursado waayo in wajada uhbatahu hadduu heli karo uh- uhbadiisi uhba yacni waa wixii lagu guursan lahaa min mehrin wa kiswatin marxaban wa nafaqati yowmi tamkiini wa leylati meherkii gabadha iyo aradbaxeedii markaas ayada ahee lagu laguu soo galbinaya u horeeyo dharkeedii iyo maalinkaas laguu soo galbinayay nafaqadiisii maalinkaa iyo habeenkiisa waxa ka dambeeya ilaahay baa risqiga bixiye xoolo badan inuu ninku haysto oo gabadha wuu biili karaa muddo laleeyahy waxba shardi maaha maalinkaasuna aad arooska gelaysaanba haddaad biilkeedii haysato iyo dharkeedii meherkii gabadhana aada hesho waa guursanaysa waa sunno inaad guursato wayajuusu waxaa bannaan marxaban marka qofkaas muxtaajka ah ee doonaya guurkana hadduuna wax badan haysanin ilaahay baa u kaalmaynaya waa loo kaalmaynaya waa liqowlihi tacaala wa ankixuu layaamaa minkum baa ilaahay yidhi wa ankixuu u guuriya al ayaamaa kuwa guurlaawayaasha oo minkum adinka idinka mid ah guurlaawayaasha kuwaan waxba qabin oo ragga raggii iyo dumarkiiba ka mid ah u guuriya baa ilahay le minkum adinka idinka mid ah wasaalixiina kuwa wan wanaagsan oo min cibaadikum wa imaa'ikum addoommihiina yacni iyo imaa'ikum oo addoommaha ragga iyo kuwa dumarka ah kuwooda waa wanaagsan oo saalixiintahoo daacada lehoo wanaagsanna u guuriya in yakunuu fuqaraaa hadday fuquro yihiin yuqnihim allahu ilaahay baa deeqaya min fadlih ilaahay baa fadligiisa ku deeqaya ka u guuriya qofku hadduu qof wanaagsan yahay oo ahlu khayr yahay yani u guuriya baa ilahay le dadka guurlaawayaasha in loo guuriyaa sunna wey xoolo badan inay helaan waxba shardi maaha in yakunuu fuqaraaa yugnihim allahu min fadlih wallahu waasicun caliim marka waxa ay soomaaliyu yidhaahdaan ma aha awalu almaal bacda araas bay yidhahdaan marka hore maalka waa lagaa rabaa markaa kadib aad raas yeelanaysaa wax guursanaysaa ya maya maya markaad raas yeelataad maad helaysaa maxaa yeelay siduu ilaahay leeyahay in yakunuu fuqaraa yugnihim illahu min fadli ilaahay baa fadligiisa ku deeqay walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli walyastacfif aladiina ha dhowrsadeen laa yajiduuna nikaaxan waxa ay ku guursadaan oo horeba aan haysanin sida meherka gabadha iyo waxa yare u horeeyaba kii aan haysanin ha iska dhowrsadeen baa ilahay xataa yugniyahum allahu min fadli ilaa uu ilaahay fadligiisa uu ku deeqo waay rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay yaa macshara shabaab dhallinyaradiiow man istadaaca minkum ulbaa'a ninkii awoodo adinka idinka mid a oo awoodo albaa'ata mu-anu taswiijka waxa uu ku guursado sida meherkoo kale iyo waxa la midka falyatasawaj ha guursado fa inahu guurka fa inahu guurku aqadu lilbasari aragga wuu laabayaa xumaantuu raxaaraantuu ka laabayaa wa axsanu lilfarji farjigana wuu ilaalinaya waman lam yastadic qofkaan awoodin fa calayhi bisawm ha soomo ha soomo soomka ha ku dadaalo fa inahu soomku lahu wijaa wuu dhufaanayaa soonkaa dhufaanaya macnaa shahwaduu ka jebinayaa ayuu ka jebinaya qofka ad uu xoogaa soomo markuu xoogaa soonka badiyo naftu way jabaysaa marka shahwadeeda way jabaysaa xadiidka muslim iyo bukhaari asxaabu sunan baa warinaya wayajuusu waxaa bannaan lilxori qofkii ninkii xortaa waxaa u bannaan an yajmaca bayna arbaci xaraa'ira afar gabdhood oo xor uhu guursan karaan marxaban guurku waxaan idhi waa sunno sheekh wuxuu leey guurku waa sunno liman yaxtaaju ilayhi qofkii u baahan qofkii u baahan guurkii uhubadii guurkana helaya oo waxa uu ku guursana helaya waa sunno qofkii aan u baahnaynba guurka aan rabin waxba sunno oma aha cibaadadiisa inuu iskaga jiraa u fadli badan hadduuban yacni un dhibaato iyo macnaa wax ku xumbaarayo shahawo ku xumbaaraysaba una haynin wey inuu iska cibaadaystaa u fadli badan fatakhalii lilcibaadati afdal min annikaax hadduu qof mutacabid oo cibaadaysanaya hadduu yahay wuxuu waajibayaa nikaaxu mar buu waajibayaa liman khaafa calaa nafsihi zina qofkii naftiisa zina uga cabsado oo wuxuu ku guursadana heli karo kaa wuu ku waajibayaa guurku inuu guursado mar hadduu haysto wuxuu ku guursanayay naftiisana uu zina uga baqayo oo aad ba yacni uu ugu baahan yahay soo maha kaa marka waajib buu ku noqonayaa waxaruma nikaaxu nikaaxu xaaraan buu ka noqon fii xaqin man lam yaqum bixuquuqi zawjiya qofkii zawjada xaqeediiba aan u qumi karin oo wax mas-uuliyadba aan qaadi karin xuquuqu zawjiya maba gudan karo nikaax waaba ka xaaraankaas iska guursado un ma aha qofku markuu guursanayo nikaaxu waa sunno la yidhaahdo waxaa loo sunneeyaa inuu gabar yaroo bikra a guursado yusanu an yatazawaja bikran gabar yaroo bikraa inuu guursado saasaa fadli badan oo sunnaa waa lixadiidi jaabir radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaabir tasawajtu waan guursaday faqaala lii rasuulu llahi wuxuu i yidhi sala allahu calayh wasalam maa tasawajta maxaad guursatay faqultu waxaan yidhi hayiban garoob baan guursaday faqaala wuxuu yihi nabigu maa laka walilcadaaraa wa lucaabiha war maxaad u guursan weyday gabar yar gabar yaroo bikra ah a maxaad yacni ood aada u heli weyda arrintaa maa laka walilcadaaraa walicaab wa lucaabiha gabadhaa yar iyo yacni lucaabkeedii waa caliyadeeda ama dhareerkeeda afkeeda taasuna ay ku gooriya macnaha gabdhaha markay yar yar yihiin yacni afkoodaasaa macaan wey qultu waxaan idhi yaa rasuul allah ina cabdallaahi waa aabihiis jaabir binu cabdillaahi aabihiisuu sheegayaa maata wuu dhintay wa taraka sabca banaatin aw tiscan aabbahay wuu dhintay sagaal gabdhood buu ka tegey ama toddoba gabdhood buu ka tegey fa aniga keliya unbaa la dhashay oo walaalkooda fa ji'tu waxaan u keenay biman yaquumu calayhinna gabdhaha waa gabdho yar yara yacni marka waxaan u guursaday gabadhaa garoobka ah inaa ka weyn oo maamulka taqaano oo yacni aqli dhaantaan soo guursaday si ay gabdhaha u xanaanayso u tawjiihiso oy tarbiyadooda iyo waxan wax ugu qabato a haddii aan mid yar oo ayaga lamida soo guur aan u keeno dee dhibaatay noqonaysaa mid yaroo dhoocil yaroo ayaga la eg haddaan u keeno marka gabdhahan fiiriyey wey rasuulka ilaahay gabdhahan fiiriy fadacaa lii wuu ii duceeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele xaqiisa asaga uu lahaa buu ka tegey oo inuu gabar yar guursado wuxuu oga tegey gabdhaha walaalihiisa ee agoontii rajada ah yuu oga tegay xaqoodii marka gabar yacni ka weyn islaan yar weyn oo garoob uu guursaday oo gabdhaha u qunto wey riwaayo kale waxaa ku sugnaya hallaa bikran maxaad gabar yar u guursan weyday tulaacibuhaa kula ciyaarto wa tula tulaacibuha aada la ciyaarto wa tulaacibuka adigana kula ciyaarto wa tudaaxikuhaa wa tudaaxiku wa tudaaxikuka aada la qosasho adigana kula qosasho de aada yacni qosalka badan iyo ciyaarta badan iyo baashaalka badan iyo kuwa yararka unbay ka suuroodaa dadka waaweyn intaa aada ugama suuroodi macnaha wey maxaan u guursan weyday gabadha wa yusanu waxaa kaloo la sunneeyaa an takuuna dayina gabadha aada guursanaysa gabarh diinle inay tahay wey liqowlihi sala allahu calayhi wasalam tunkaxu lmar'atu gabadhi waa la guursadaa liarbacin afar limaalihaa liajli maalihaa maalkeedaa loo guursadaa lagu raaca walixasabihaa nasabkeedaa lagu raaca walijamaalihaa quruxdaa lagu raaca walidiinihaa diin baa loo guursadaa diintaa lagu raaca fadfar kulliibaan bidaati diin afartaas arrimood baa gabdhaha lagu raaco loo guursadaa fadfar bidaati diin diinta dooruu nabigu yiri midda diinta le ku liibaan taribad yadaaka gacantaadu ha faqiirto in lam tafcal haddaada yeelin in khaalafta haddaad khilaafto oo midii diinta leed ka leexato ood qurux raacdo ama nasab raacdo ama maal raacdo taribad yadaaka gacantaadu dhulkay ku dhacay way cara dhacday wey marka waa inaad doorato midda diinta le waa inaad doorato gabadha diinta le waa wa an takuna jamiilatan curfan waa inay qurux badan tahay gabadhu a sida curfiga dee quruxdu ragga way u kala duwan tahaye qof la arkaba isaga cindigiisa waa inay u qurux badan tahay oy gabadha raali gelinaysa wey waa inay raali gelinaysa a oo waxaa la yidhaha haweenka waxaa ugu khayrka badan gabadha waxaa ugu khayr badan a man idaa nadara ilayha asaratu mar alla markuu fiiriyo way farax gelinaysaa markuu fiiriyo yacni way qancinaysaa aad buu ugu farxayaa markuu arko wa idaa amara adaacathu hadduu amro oo saas iyo saas yeel yidhaahdana way adeecaysaa way samaynaysaa wax alla wuxuu ninkeedu faro wa idaa qaaba canha hadduu ka maqan yahay oo ninku meel aadana xafidad way xifdinaysaa nafsahaa iyo wamaala markuu ninku maqan yahayna nafteedana way ilaalinaysaa way xifdinaysaa maalkiisana way ninka maalkiisana way ilaalinaysaa haweenka taasaa ugu khayr badan baa layidhaha marka wa an takuna jamiila waa inay tahay curfan waa lixadiid ibni cabaas rafaca xadiidka wuu koriyay cabdullahi bn cabaas alaa ukhbirukum bikhayri maa yuknaz waxa la yani la kaydsada waxa ugu khayrka badan ma idiin sheegaa almar'atu saalixa gabadha wanaagsan wey idaa nadara ilayha saratu hadduu fiiriyo wuu farax gelinaysaa wuu ku farxayaa wa idaa qaaba canha xafidatu hadduu yacni maqan yahayna way xifdinaysaa wa idaa amaraha adaacatu hadduu amrona way adeecaysa rawahu abu daawud watirmidi wa rijaaluhu hiqaat wa an takuuna waduudan waluudan gabadhu waa inay tahay waduudo taasaa fadli badan waduudo gabadh aada u jecel ninkeeda waa inay tahay waduudo waluuda haddana dhaldhalaysa waa inay tahay caqiimo waa inaysa ahayn mid madhashaa waa inaysa ahayn waluudaa fiican way dhaldhalayso waa liqowlihi sala allahu calayh wasalam tazawaju lwaluuda alwaduud fa innii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama tazawajuu guursada alwaduuda midda waduudada ah a nin ninkeeda jecel jeceel kale alwaluuda ee dhaldhalayso fa innii anigu mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama qiyaamaha markii la tago ummadahaan inkugu faanayaa nabiga ugu ummadda badan inaad noqdaan doonayaa mid dhaldhalaysa guursada rawahu abu daawuud baa wariy wanasaa'iyi wasaxaxahu alxaakim ibnu xibaan wa an takuuna baaliqa anug yaroo dee weliba aan qaangaarin oo sabi wax ma garanayse naag baaliqaha fiican oo wax gar caqli leh wixii loo sheega garanayso khafiifat almehri meherkeeduna waa inuu fudud yahay waxaas dhan gabadha inaan meherkeeda la qaalayn qaali laga dhigin laakiin meherkii haddii la yidhaha intaa iyo intaas waa dhibaata dee gabdhaha waxaa ugu baraka badan baa la yidhaha aysanuhun aysaruhuna mu-anatan taa ugu baraka badan waa midda ugu yacni meherkeeda iyo kharashkeeda ugu fudud yahay wey wa anlaa yakuuna lahaa waladun min alkhayr gabadha aada guursanaysa ilmo kale oo nin kale ay u dhashay waa inayna wadanin sida sunnada ah weygo de gabadha hadday caruur kale hadday wadato xumbaarsan tahay dee culays unbaad kors kordhisatay soo maha mid ilmo wadato unbaad dusha saarat ya waanlaa yakuuna lahaa waladun min alkhayr ilmo kale waa inaysa wadan wa an takuuna waa inay tahay daata xayaa-in wa caqlin kaamilin gabarh xishood leh oo caqli leh waa inay tahay waxa dee iska doqonoo eber ama fiicno waxba garanayn oo dee si loola ragga u qaabishayeysa wax u maamusho iyo ma garanayso mid xishood badan waa inay tahay waxaan xishoodba lahayna aan xishoonayn waa xunba aan ka xishoonayn ya taasna wax fiican maaha hadda hadda tarkul xayaa waxaaba loo fahmay ilbaxnimo inay tahay xishoodkoo laga tagaa ilbaxnimo lamada yaabe ya maxaad u xishoonaysaa reebaadiya baa laleeyahay gabad ama qofkii saasaaba laleeyay soo ma oo ilbaxnimada iyo xadaaraduma waxay noqotay tarkul xayaa xishoodkoo laga tago waa jahli wey waxaas xadaarada iyo ilbaxnimadu waa aqoonta iyo madaninimada iyo inaad wax fahamto weeyo wax walla arkabo usluubka uu leeyahay aada garato taasaa xadaaraha mooyaane haddaad diintaadii ka tagto ood xishoodku waa diintu ka yacni nuskeedii wey waa tiirkii diinta wey xishoodku ya wuxuu rasuulku leeya calayhi salaatu wasalaam alxayaau waliimaanu qurinaa xishoodka iyo iimaanka waa la xidhiidhiyey faidaa rufica axaduhumaa rufica alaakhar mid haddii la qaado kii kalena wuu tegaya mar haddii xishoodkii la qaado iimaanna ma jahla meeshaas iimaankiina wuu tegaya iimaanku waa toddobaatan iyo dhowr shucbuu nabigu yihi qaybood ama waa lixdan iyo dhowr alxayaau shucbatun min aliimaan waa qeyb iimaanka ka mid ah wuxuu nabigu calayhi salaatu maalin soo maray nin ree ansaareed ah oo nin walaalkiisa xishoodka ka waaninaya nin xishood baa ku dilee xishoodkan farada badan iska dhaaf maxaase ugu xishoonaysa markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam dachu fa ina alxayaa laa yaati ilaa bikhayr war ninka ka tag buu yihi xishoodku waxaan khayr ahayn ma keene tilmaanta nabiga calayhi salatu markii siiradiisa la aqrinaya sifaatkiisa waxaa ka mid ah nabigu kaana ashadda xayaa'an min alcadraa'i fi fii qidriha gabar yar oo hadda gurigeedii la keenay wuu ka xishood badnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xishood xishoodku marka wuu fiican yahay dumarku weliba kusii fiican yahay oo ahar baa wuxuu ahaa yani alxayaau xasanun walaakin fi nisaai axsan khamsun xasanun shan way wanaagsan tahay walaakin fii khamsin axsanu minha shan bay kaga sii wanaagsan tahay alwaracu xasanun walaakin fi lculamaai axsan xalaal miiradka iyo in la isdhowro way fiican tahay culummaday kusii wanaagsan tahay wal yani walkaramu xasanun deeqsinimada iyo juudku waa fiican yahay walaakin fi lagniyaai axsan aqniyaduu kusii fiican yahay walcadlu xasanun cadaaladdu way fiican tahay walaakin fi suldaani axsan dadka madaxdii uu kusii fiican yahay inay xishoodaan yani cadaaladdii ku dadaalanay walwara walxayaau xasanun xishoodku waa wanaagsan yahay walaakin fi nisaai axsan haweenkuu kusii fiican yahay de xishoodkii xataa hadday haweenku ka tagaan meesha wax yaalla ma jiro ya haweenka hadda hadday xishoodkii ka tagaan marka xishoodku aada buu u fadli badan yahay gabar xishood le waa inay tahay wa gayra daati qaraabatin qariiba qaraabo aada u dhow waa inayn ahayn gabadha aada guursatay qaraabo aada kuugu dhow waa inayn ahayn ka bintil cammi wa bintil cammati wey adeerkaa aabbaha la dhashay gabadha u dhalay ama eedadaa aabbaha la la dhalatay gabadha ay dhashay waa inaysan ahayn waa laga fadli badan wax yar waxay inay aada u fog tahayna ma fiicno ajnabiyadana aada uma fiicno laakiin waa inay wax yar kaa yar durugsan tahay run adeerka labaad iyo saddexaad iyo inaalaas tahay labadan isugu dhowaa waa labadii guurki wax ka sokeeya oo isguursan lahaa ma jiro labada labadooda aabba wada dhasheen de labadii la- isla dhashay unbaa ka sokey wax kala ka sokey kii guurkii ugu sokeeyey wey adeerkaa gabadha u dhalay waa guursan kartaa laakiin sida fadliga badan waxaa la yidhaahdaa maxaa loo diidaya maxay kufa u fadli badnaatay maadaama waa walaalo camal adeerkaa gabadhiisa waa walaasha camal marka labadaa qof markay isguursadaan way yar kala xishoonayaan baa la yidhaha marka xoogaha xishoodkaas ay labadooda kala xishoonayaan ilmuhu ducfi baa ku dhacay inuu markuu dhalanaya waxaa la yidhahda isagoo daciif u dhalanaya quwo ma yeelanaya canugu marka taasaa fadli badan haadihi sifaatu zawja gabadhan la guursanaya sifaatkeedii weeye amaa sifaatu zawji ninka naftiisu sifaat buu leeyahay fakamaa yaquulu calayhi salaatu wasalaam rasuulku siduu yidhi weeye idaa jaa-akum hadduu idin yimaado man tardowna diinahu wa khuluqah fa ankixuuhu hadduu idin yimaado nin aad ka raali noqotaan diintiisa iyo dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa u guuriya buu nabigu leey ninka waxaa lagu fiirinayaa asaga sifaatka laga raba waa inuu diin leeyahay waa inuu dabeecad wanaagsan leeyahay waa inuu aka man tardowna diinahu wa khuluqah ninkii diintiisa iyo dabeecadiisa iyo dhaqankiisa aad ka raalli noqotaan fa ankixuu u guuriya hadduu idin yimaado ilaa tafcaluu haddaad yeeli weydaan oo nin diintiisa iyo dabeecadiisa aad ka raalli noqoteen baa idin yimi markaasaad u diideen guurkii gabadhi baa ka reebteen takun fitnatun fi lardi ardola fitna imaanayso iyo wa fasaadun fasaad wey rawahu tirmidi waxasanahu way wayajuuzu waxaa bannaan lilxori ninkii xorta ahaa an yajmaca inuu kulmiyo bayna arbaci xaraa'ira afar gabdhood buu xorhu guursan karaa ninka xorta ah afar gabdhood buu guursan karaa liqowlihi tacaala fankixuu maa daaba lakum min annisaa guursada wixii idiin wanaagsanaado haweenkii ah mathna laba guursada wa thulaatha saddex guursada wa rubaaca afar guursada ilaa iyo afar baad guursan kartaa kuu bannaan wey a hal baad guursan kartaa labaad guursan kartaa saddex baad guursan kartaa ilaa afar wey wliqowlihi sala allahu alay sl nabiga qowlkiisna waa u daliil likhaylaan ninkii khaylaan la ohan jiray waqad aslama wuu soo islaamay wa taxtahu cashru niswa toban naagood asagoo qabo islaamka soo galay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam amsik arbacan afar hayso afar reebo wa faariq saa'irahunna inta kale sii daa af- tobankaas afarun kala bax adu afartaa rabta adugu jecesha kala bax rawahu tirmidi wa ibnu maaja wa- wa saxaxahu ibnu xibaan walxaakim walilcabdi addoonkiina bayna thnatayn addoonku labuu guursan karaa labuu nikaax ku kulmin karaa walaa yankixu lxoru ninkii xorta ahaa ma guursado amatan addoon ninka xorta addoon ma guursan karo oo mana banaano inuu guursado ilaa bishardayni laba shardi buu guursan karaa cadamu sadaaqi lxora guurkiibuu u baahan yahay gabadhi xortahayd meherkeediina wuu waayay wa khawfulcanati zinana wuu ka baqayaa bas addoonku iska guursanaya midii xortahayd ba hadduu meherkeedii kharajkeeda heli karin zine inuu ku dhacana uu ka yaabayo tan addoonta markaas wuu guursan karaa yacni cadamu sadaaqi lxorati iyo wa khawfulcanati zinana wuu ka baqayaa labadaa shardi markii la helo addoonta guursan karaa wa nadaru rajuli ninkii fiiradiisa ila almar'ati gabadha uu fiiriyo calaa sabcati adrubin ninku markuu gabadha guurka ka rabo ee uu guursanayo wuu fiirin karaa macnaa qadar buu ka fiirin karaa marka sideedaba fiirin uu fiiriyo raggu ay dumarka fiiriyaan toddoba qaybood bay noqon wa nadru rajuli ninka fiiradiisi uu fiiriyo ila almar'ati naag uu fiiriyo calaa sabcati adrubin toddoba qaybood wey axaduhaa nadruhu ninkii fiirintiisa wey ilaa ajnabiya naag ajnabi uu fiiriyey liqayri xaaja wax danoo uu kale isagoon jirin yuu iska fiirinaya naag ajnabi fa gayru jaa-izin ma banaana taas xaaraan wey liqowlihi tacaala qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum baa ilah yidhi dalika askaa lahum mu'miniinta waxaad u tidhahdaa baa ilaahay leeyahay yaquduu min absaarihim indhahooda ha laabeen wayaxfaduu furuujahum farjigooda ha xifdiyeen dalika askaa lahum kaasaa u dahiran oo u wanaagsan baa ilaahay athani fiirada labaad nadruhu ninkii fiirintiisa weeye ilaa zawjatihi xaaskiisii buu fiirinayaa ow amatihi addoontiisii fa yajuusu an yandura ilaa maa cada alfarji minhuma cawrada bes ah umaan lagu ogolaynay xaaskiisii dee xalaal bay tahay waa xaaskiisii iyo addoontiisa asagu u lahaa meel kasta wuu ka fiirin karaa jirkeedao dhan ilaa cawrada mooyaane farjiga waay farjiga keliya cawrada sideedaba dee in la fiiriya maaha waay qofka a karaahaba dee tiisibaba xataa karaaha in qofku markasta uu fiirinayo marxaban athaalisu kan saddexaad nadruhu ilaa dawaati maxaarimihi fiirada saddexaad nadruhu nadru rajuli ninkii fiiradiisi wey ilaa dawaati maxaarimihi dadkii maxramkiisa nikaaxa waan u qabanaynin ow amatihi addoontiisi wey almusawaja ee la guursaday yuu fiirinayaa fa yajuusu waxa u bannaan fii maa cadaa maa bayna surati wargo haweenka maxramka ee nikaax waan kuu qabanaynin iyo addoon adigu aada lahayd oo la qabo oo loo guurin loo guurso oo qabo xudunta iyo labada low inta u dhaxayso mooyaane inta kale o dhan waa ka fiirin kartaa dami maaha inta kale o hataa fiiriso a dami maaha waa iska fiirin kartaa way marxaban liqowlihi tacaala walaa yubdiina ziinatahunna haweenku yayna ziinadooda muujinin ilaa libucuulatihinna raggooda mooyaane ow aabaa'ihinna ow aabaa'i bucuulatihinna ow abnaa'ihinna ow abnaa'i bucuulatihinna ow ikhwaanihinna ow bani ikhwaanihinna ow bani akhawaatihinna maxaa raggii maxaarimtooda aha wey dumarku ziinadooda iyo quruxdooda inay arkaan lama rabo ay tusaan ilaa raggooda mooyaane ow aabaa'ihinna aabbayaalkood aabbihii dhalay mooyaane ow aabaa'i bucuulatihinna raggooda ninkooda qaba ayaga aabbahood dee aabbaheedoo kale un waayo ninkeedii gabadh ninkeedii qabay aabbihii dhalay waa aabbaheedoo kale un ow abnaa'ihinna wiilasha ayada ayaga ay dhaleen mooyaane ow abnaa'i bucuulatihinna raggooda ayaga qabay wiilasha ay dhaleen naago kalaa u dhalay waa wiilkeedii oo kaleta wey kaas maxrab buu yahay ow ikhwaanihinna walaalihii la dhashay ama aabihii hooye ha la hadeen ama laabaha la hadeen ama lahooye ha la hadeen walaalkii la dhashay ow banii ikhwaanihinna walaalihii ayaga la dhashay wiilashii ay dhaleen oo eedada ay u ahaayeen ow banii akhawaatihinna gabdhihii walaalahay oo la dhashay wiilashii ay dhaleen de waa baryartay u ahaayeen waa maxram wey nikaaxuma ma qabanayo kuwaasoo dhan ziinadooda iyo quruxdooda kama qarinayaan waa xudunta iyo labada low intii udhaxaysa cawradaa un mooyaane inta kale oo dhan yani kama qarinayaan alraabicu kan afraad annadru fiiro weeye ninkii uu fiiriyo naagtii buu fiirinayaa liajli nikaax guur darteed yuu u fiirinaya fa yajuusu waxaa banaan ila alwajhi waalkafayn wejiga iyo labada kaf ayuu ka fiirin karaa way u banaan tahay yajuusu markaa ka bal yusanu waaba sunno kamaa yusanu lilmar'ati aydan an tandura min arajuli gayra cawratihi idaa araada tasawujahu haddii uu na ninku doonayo gabadha inuu guursado waxaa sunna ah inuu arko oo wejigeeda uu arko gacmaheedana intaan uu arko u arko wejigeeda quruxdeedaa lagu fahmayaa gacmaheedana haddaad fiiriso jirkeeda suu yahay baad ku garanaysaa inay gabadha hilib leedahay oo jirkeedu nucuumo leeyahay hilib leedahay iyo inay iska qalalan tahay gacanteeda laga garan karaa danaad ka fiirinaysa intaa ka badan laguma ogolo bas labadaa gacmood iyo wejiga kafka labada kaf iyo wejiga intaasu ka fiirinaya hadday asaga u suuroobayso hadday asaga u suuroobi weydana qofku macnaha uu ku kalsoon yahay dumarkii ka mid uu u dirsanaya ayadaa soo arkayso markaa u tilmaamayso fa inaha yucjibuha minhu maa yucjibhu minha hadda gabadha hadday cajab geliso wuu guursanayaa hadday cajab gelin weydana markuu wejiga ay inta ka arka hadday cajab gelin weydana wuu iska daynaya gabadhuna waa sidoo kale ninka ay rabto inay guursato inay aragto wejigiisa iyo ay aragto waa sunno ayaduna oo wixii cawrada aan ahayn cawrada looma ogola inay ka fiiriso laakiin wejiga iyo gacmaha iyo way ka fiirinaysaa sidoo kale way iyaduna haddii ninka ay jeclaato way guursan haddii kalena dee nabigu calayhi salaatu wasalaam ninbu wuxuu ku yidhi tasawajta imra'atan a lirajulin buu nabigu wuxuu yidhi tazawaja imra'atan naa guursaday nin baa guursaday markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi an nadarta ilayha ma fiirisay gabadha ma iska fiirisay qaala wuxuu ihi laa qaala wuxuu nabigu idhab tag fandur ilayha war ordoo gabadha soo fiiri horta soo arag fainahu kaasaa axraa an yu'dama baynakuma inuu guurkiinu yani uu daa'imo oo iswaafaqdaan inaad iska aragtay ku fiican tahay hadhow waxaada malaysanaynin hadduu kuu soo baxo gabadh baa lagu siiye baa lagu yidhi habeenkii aqalka lagu keeno baa lagu keenay markaa wixii suuradii aada haysatay waxaan ahayn bay noqod inaad xoogaa qalbi jabtaa laga yaaba si yani nikaaxiinu u daa'imo soo arag buna rawaahu muslim wa tirmidiy wanasaa'iy walkhaamisu ka shanaad fiirada shanaad annadru lilmudaawaat fiiru ninkii wuu fiirinayaa gabadhii wuu fiirinayaa naag buu fiirinayaa lilmudaawaat liali mudaawaat wuu daaweynaya waa dhakhtar fa yajuusu waxaa bannaan ila almawaadici alatii yaxtaaju ilayha mar hadduu dhakhtar yahay meel alla meeshii u baahan yahay inuu ka fiiriyo wuu ka fiirinaya meel alla meeshii loo baahdo inuu ka fiiriyo kulli wuu ka fiirinayaa fayajuusu waxaa banaan ila mawaadici alatii yaxtaaju ilayha meel alle meesha u baahanya fain kaana almariidu imraa waxa xanuunsan waa gabar waxa daaweynayana waa nin ushturida fii man yudaawiha an takuuna imraa muslima horta gabadha markay xanuunsato dhakhtarka loo geynayo haddii la heli karo dhakhtar oo dumar ah waa loo geynaya horta mid gabar muslimad ahoo dhakhtar muslimad ah haddii la helaya gabadha muslimadda loo geynaya haddii la waayo gabar kale oo muslim yani kaafiro aha loo geynaya naag baa loo geynaya fa in tacdarad fa ajnabiyun muslimun nin muslim ahaa loo geynaya markaa laakin bixadrati maxramin aw zawjin aw imra'atin hiqa haddii markaa nin marka loo geynayo waa inuu qof maxramkeedii a la joogo ama ninkeedii baa la joogo ama dadkii nikaaxaan u qabanayna maxramkeedii ah walaalkeedi iyo aabaheed iyo abtigeed iyo wiilka eedada wahayd iyo kay xabarirtooda dadkaasaa la joogay ama gabar kale oo iyana hiqa ahoo lagu kalsoon yaho wanaagsan baa la joogaysa meel kale marka uu wuu daaweyn karaa meel kastana uu ka fiiri kara xataa fi lfarji haddii loo baahdo oo meel alla meesha xanuunka laga fiirinayo uu ka baari karaa wey dhakhtarku laakiin shuruudaasaa la maraya marka hore dii qof iyadoo qof dumar ah qof muslimada la heli karo kii tale loo lika- loo ke- loo tegi maayo haddii iyadoo naag la heli karana nin la aadi maayo hada meeshan isku mid baa laga dhigay midkaa midkaa rabtaad iska aadaysa soo ma waxaa fiican dadka dhaq- dhakhaatiirta muslimiinta in la doorto haddana dumarku markay yihiin in dumarka loo raadiyo hadday ayadu codsatoy tiraa dhakhtar dumar ahaan rabaa gabadha waa loo yeelaya dadka muslimiinta ayaga ninta ku camal falayna oon isula yeelin moogi hadday tiraahdo anuu dhakhtarad mus- anuu dhakhtarad baan rabaa gabar hadday tiraahdo waa loo waa loo falinaya lagu qasbi maayo in nin loo keeno laakiin ayaga baan sheeganayni mo bal dumarkii waxay ku kalsoon yihiin dhakhaatiirta ragga ayba rabaan ayagu kaasi ku kalsoon yihiin ma rabaan dhaqda dumaraba Ah. haddii uu daaweynayo iyo hadduu ka dhalinayo iyo waxay rabaan uun raggii inay ka dhaliyaan ay dhaq- ay dhakhtariyaan asaadisuka lixaad annadru lishahaada markhaati weeye yaa loo fiirinaya aw lilmucaamala ama uu la mucaamaloonaya waxbuu ka iibsanaya waxa fayajuusu ila lwajhi khaasa wejiga unbuu markaa ka fiirin karaa asaabicukan toddobaad annadru ila alamma addoontii oo la fiiriyo weeye cinda ibtiyaacihaa markuu gadanayo addoon baa rabta inaad soo gadato waad iibsanaysaa waad fiirinaysa fayajuusu ila almawaadici alati yaxtaaju ilaa taqliibiha meel kasta markaas waad ka fiirinaysaa Ah. fayanduru alrajulu ida ishtaraa jaariya aw ishtarad imra'atan cabdan maa cadaa maa bayna sura warugba cawrada mooyaane inta kale oo dhan wuu ka fiirinayaa marka fiirada raggu ay dumarka fiirinayaan toddobadaasay u kala baxdaa wey faslun fi arkaani nikax sala allahu wasalam ala sayidina maxamed